bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalih wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo saddexaad kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii afraad ee ghaswatu tabuuk safxada saddex boqol iyo koob iyo toddobaatan waxaan maraynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ciidankii xoogga badnaa ee tabuuk ee soddonka kun ahaa oo maraya diyaaru thamuud ama alxijr wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan labada saxiixa can ibni cumara waxaa kaga sugan qaala inuu yidhi ibni cumar lamaa markii mara nabiyu nabigu uu maray isagoo ciidankii wata bilxijri meeshii xijri la dhihi jiray ee ay deganaayeen ee lagu halaagay reer thamuud qaala rasuulku wuxuu ihi laa tadkhuluu hagelina masaakin aladiina dalamuu masaakin aladiina dalamuu anfusahum nimankii naftooda dulmiyey ee ku dulmiyey inay ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyeen saalixa hashiina ay gowraceen guryahooda ha isku gelina an yusiibakum suusan idiin haleelin uusan idinku dhicin maa asaabahum wixii iyaga ku dhacay ilaa an takuuna inaad tihiin baakiina kuu ooyaya maahane intaa markuu yimid uma rasuulku sala allahu calayhi wasalama qanaca ra-sahu madaxiisa ayuu daboolay wuu hagoogtay baa layidhaah go-iisii sare ayuu madaxa ku daboolay wuu hagoogtay baa layidhaah wa asraca bisayri socodkiina waa dedejiye wuu orday xataa jaaza alwaadi ilaa dooxadii meesha dadkii lagu halaagay uu ka tallaabay taasna arrin kale oo dhacday bay ahayd iyo xukunkeeda waxaa kale oo jirta marka abaar waxaa dhacday oon xun xun baa dhacay wuu soo koobayaa sheekhu marka waxa weeyaan nabiga yidhaheen ilaahay noo bari weliba sayidina abuubakar baa yidhi ilaahay wuxuu kaaga caado yeelay inaa waxaad barido uu kuu yeelaa ilaahay dadka u bari buuhi dadkiiba halaagsameyne washtadad waxaa adkaaday washtadad waxaa adkaaday fi ariiqi markii waddada la sii hayay ee tabuug loo socday xaajatu ljeyshi ciidankii baahida uu u qabo ilalmaai biyo waa la haraaday waa la oomay waa la rafaaday dad iyo duunyaba xataa shakow ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay ilaa ay uga dacwoodaan sayidina abubakar ayaa rasuulka u sheegay oo yidhi dadka ilaahay u bari ilaahay dadka ha loo baryo dadkii way halaagsamayaan fadaca allaaha alla ayuu ilaahay baryey fadaca allaaha alla ayuu baryey rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa arsala allaahu alla wuxuu soo diray saxaabatan daruur oo ciidanka korkiisa uun a meel kale meel kale ay ka da-da ma leh waqtigu roobdi-i jirayna maba ah fa amtarat way da-day xataa intii irtawa nnaasu dadkii ay ka cokanaadaan dad iyo duunyo biyihii baa laga dhargay kulaylkii baa dadkii ka ba-ay waa la qabowsaday waa la qubaystay waa la dhaansaday xoolihii baa cabbay intaasoo dhan oo waxtamalu ay horu soo qaataan xaajatahum baahidooda waxay u baahan yihiin oo minal maai biyo ah biyana weelashii la haystay oo dhan baa lasoo buuxsaday taana waxa weeye arrin kale oo dhacday weeye markii waddada lasii socday oo mucjizaadka nabiga sala allahu caleyhi wasalam mucjizaadka nabiga qur-aanka ugu weyn laakiin waa badan yihiin mucjizaadka nabiga in badan waan soo aragnay walamaa markii qaruba uu usoo dhowaaday rasuulku min tabuuk tabuuk markuu usoo dhowaaday qaala wuxuu yidhi inakum idinku sata'tuuna waxaad iman doontaan oo tegi doontaan qaddan berri in shaa allah cayna tabuuk tabuuk il ay leedahay oo laga cabbi jiray oo biyo leh ayaad tegi doontaan ood gaadhi doontaan wa inakum idinkuna lan ta'tuuha tegi maysaan oo gaadhi maysaan xataa yadxaa ilaa ay qoraxdu kasoo kasoo baxdo ay barqin ka noqoto ood kala wax arkaysaan micnihi wax la kala arkayo ee faman qofkii jaa-ahaa taga oo ugu horeeya meesha falaa yamussa yuusan taabanin min maa-iha biyaheedii shay an waxba yuu ka taabanin xataa aatii ilaa anigu aan ka imaado waa meel iska biyo yar wuxuu rabaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu ku duceeyo oo meeshaa laga cabo ciidankan kont soddonka kun iyo macagaadiidkooda ay ka cabbaan meeshuna biyo saa ma leh marka in lasii farafarayo ayuu diidaya qaala mucaad wuxuu yidhi oo ciidanka la socday oo warinaya xadiidkan fa ji'naa waanu nimid ishii tabuuk ayaanu nimid waqad sabaqa isagoo inooga hormareen ilayhaa ishii rajulaani laba nin laba nin oo munaafiqiinta ayaa nooga hormaray riwaayadaha kale ayaa sheegay inay munaafiqiin ahaayeen maxaa jira amarka nabiga ma qaadanayaan amarka waa laysooda gaadhsiiyey walcaynu iyadoo ishii tabidu ay dhiiqayso bishay-in wax yar oo mid ma ay ahaa biyaheeda ay dhiiqayso biyo yar ay ka socdaan irriq yar ah ama firriq yar tabidu ay dhiiqayso bishay-in wuxuun oo min ma ay ahaa biyaheedii ah fasaalahumaa rasuulku wuxuu weydiiyey markii loo laba nin oo meesha fadhiya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey hal mas hal masastumaa ma taabateen min maa-ihaa ishan biyaheedii shay-an wax ma ka taabateenoo ma ka dhaansanteenoo ma farafarayseen qaala waxay dhaheen nacamhaa wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi maa shaaa allaahu wuxuu allah doonay an yaquula inuu yidhaahdo uu canaantay weeye si fiican buu canaantay ugu naqay maxaa jira amarkii bay jebiyeen uma markaa kadib harafa wuxuu gacantiisa kusoo qaaday harfiga waa inaad gacan soo dhuray harafa wuxuu gacanta kusoo dhuray min alcayni ishii qaliilan qaliilan in yar in yar ayuu ishii oo biyo yare ay ka socdaan buu gacantiisa yadahu shariifa gacantiisii ilaahay sharfay iyo waxoogaa kusoo dhuray harafa wuu soo dhuray min alcayni ishii qaliilan qaliilan in yar in yar weel kale ayuu ku shubayaa xataa ijtamaca ilaa way ka soo ururaan alwashlu waxoogaa waxoogaa biyoa waxoogaa biyo-ah ay ka soo ururaan weel weel bay ku jireen uma markaa kadib hasala wuu maydhay rasuulullaahi rasuulka ilaahay fiihi washligii weelka ay biyaha ku jireen waxogaaga uu ku ururiyu ku dhuray yuu wajhahu iyo weyadahu gacmihiisa ku maydhay uma dacaahu uma caadahu biyihii wuxuu ku celiyey caada biyihii uu wejigiisa ku maydhay iyo gacantiisa yuu fiihaa ishii ku celiyey fa jarad markaasay burqatay jarad way burqatay bimaa-in kathiirin biyo badan ayay la burqatay fastaqa annaasu dadkii ayaa ka cabay annaas marka la waa ciidankoodi soddonkii kun iyo gaadiidkoodii geel iyo farasba yaa laga wada cabay uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yuushiku waxaa dhici doonta weeye yaa mucaadu mucaadow waxaa dhici doonta oo laga yaabaa in taalat bika xayaatun hadday nolosh kula dheeraato oo ilaahay cimri ku siiyo an taraa inaad aragto maa haahunaa waxa meeshan aho hadda yaraha abaarta ah oo qad mal-aa jinaanan beero geedmidheed ka buuxa oo kuwa jannada la yidhaahda ah ka buuxa inaad aragto ayaa dhici karta waxaasoo dhan rawaahu muslim can mucaadi ibni jabal taasna marka waa arrin kale oo dhacday oo mucjizaadkii nabiga ka mid a meeqa mucjizaan haynaa intaan hadda meeshan joognay waxaan haynaa roobkii uu ilaahay intuu bariyey roob mar ilaan in muddaa la sii socday iyo ishii gudhay aan waxba haynin oo intuuintay burqatay oy dilaacday ciidankii oo dhani ay ka cabbeen arrin kale oo mucjizaadka nabiga waatan haddana oo dhacday wa fi ariiqi markii waddada la sii hayay shaki baa ku jira o lamaa balaqa tabug markii tabug uu gaadhay cala ikhtilaafi riwaayaati haddii la eego si riwaayaduhu isku khilaafsan yihiin oo qolana waxaa jiray waa markii la joogay tabuuk qolana waxay leedahay waa markii loo sii socday qaala rasuulullaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam tahubu calaykum lleyla caaw waxaa waxaa idinku soo kici doonta riixun shadiidatun dabayl xog badan ayaa caawa dhici doonta oo kici doonta dabayl baa kacday baan idhaa dabayl baa dhabatayna dad baa yidhaahdaa soomaalida ah laakiin way kici doontaa dhe tahubbu calaykum waxaa caawa idinku soo kici doonta alleyla caawa riixun shadiida dabayl xoog badan oo duufaan ah ee falaa yaqum yuusan istaagin axadun qof oo minkum idinka idinka mid yuusan istaagin ruux istaaga way la tegaya dhulka isku naba faman kaana lahu baciirun qofkii neef geela watana awr falyashudda ciqaalahu dabarkiisa ha adkeeyo suusan geelu u baxsanin dabarka ha loo adkeeyo cigaalka marka siduu rasuulku sheegaya baa noqotay oo fahabad riixun waxaa kacday oo timid dabayl duufaan ahoo xoog badan fa qaama rajulun ninbaa istaagay oon amarkii qaadanin fa xamalathu riixu dabayshii ayaa la tagtay oo qaadatayba xataa alqathu ilaa ay ku tuurto bijabali tay buurtii raatayi ay degi jireen meel fogid ay ka badatay weeye halkaas ayay ku tuurtay oy ninkii la tagtay qisadan dambana waxaa warinaya muslim baa warinaya waa saxiix taasna waxay ka mid tahay mucjizaadka nabiga oo wax qeyb ahoo soo socda uu sheegay sidiina ay u dhacday wa kaana wuxuu ahaa da-bu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dhaqankiisa wuxua fi ariiqi markii waddada la hayay iyo markii la maqnaa oo dhan annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yajmacu kii isu geeya oo jamciya bayna aduhri waalcasr casarka iyo duhurka waa la jamcinayay waana la gaabinayay wa bayna almaqribi waalcishaai labadaana waa la waa la jamcin jiray jamca taqdiim wa jamca taakhiir kalehima haddii la socdo waxa weeyaan dib baa loo dhigi jiray haddaan la soconina horaa lasoo dhigi jiray taasna waxaa weeyaan weliba rasuulku sala allahu calayhi wasalama muddo tabog la fadhiyey oo aan wax socdi uusan jirin socod uusan jirin oo la furanin oo mar kasta gaabinayay yaa imaamu shaafici wuxuu u daliishadaa musaafirku markuu yahay waxba shardi inaysan ahayn inuu markaa raran yahay ee uu gaabin karayo maxaa jira xadiid kale oo idaa jadda fi sayri socodka markii uu la raran yahay ayaa la gaabin jiray dhahaya ayaa jira riwaayadka xadiid kale marka qisadan tabuug ayaaba loo soo dali yuu usoo daliishaday imaamu shaafici iyo madhabkiisa marka intaas waa intii jidka lagu sii lagu sii jiray markii la gaadhay marka waxyaabo badan baa dhacay oo kutubaha kale ay sheegayaan oo aada u tiro badan laakiin yacni waa lasoo koobay kitaabkani waa kitaab kooban inta muhurdida ayaa la sheegaya waxyaabihii dhacay oo dhan qeyb kama aha waxba khaswada ka mid ma ah khaswadii sababteedii waa la sheegay ujeeddadii laga lahaa iyo istraatiijiyadii laga lahaana waa la sheegay sidii loo diyaargaroobayna waa la sheegay ciidanka tiradiisu intuu ah waa la sheegay meeshii la aadayay waa la sheegay waxyaabihii waaweynaa ee markii lasii socday dhacdayna waa la sheegay marka nuxurka ayaa laga aadaya aljeysh lislaami ciidanka islaamka oo bitabuug tabuug gaadhay wey madiine iyo tabuug dhul badan baa u dhexeeya ani hadda ma xusuusto inta ay tahay laakiin kolay ilaa sideed boqol ilaa kun kilomitr wax ku dhow wey marka waxaa la degay oo ciidankii la dejiyey oo la nastay oo fadhiisin laga dhigtay aljeysh lislaami bitabuuk tabuug waa meeshii la rabay fa caskara fadhiisin baa laga dhigtay hunaaka halkaas wahuwa isagoo ciidanku mustacidun diyaar u ah liliqaa'i alcaduwi cadowga in uu la dagaalamo ay fooda la isdaro ilaan waa wixii loo yimide wa qaama uu istaagay marka rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fiihim ciidankiisii khatiiban isaga oo hadal u jeedinaya fa khataba rasuulku wuxuu khudbeeyey khudbatan khudbo oo baliiqatan qoto dheer maxaa jira rasuulka utiya waxaa la siiyey bijawaamici lkelimi erayo wax walba xambaarsan wax kasta oo micnaha xambaarsan erayo aan micnole kuma hadlayo aan micno lahayn kuma hadlayo jawaamic lkelim baa la siiyey mucjizaadkiisa ayay ka mid ahaayeen yacnaa micno fara badan ayuu erey gaaban ku sheegayaa weeye jawaamic alkelim waxadda wuxuu ku booriyey ama uu ku tirtirsiyey ama ku dhiirigeliyey mus- asxaabtii calaa khayri addunya waalaakhira aakhiriya adduun khayrkooda waxadara wuu digay wa andara wuu digay wa bashara wuu bishaareeyey wa abshara wuu bishaareeyey xataa rafaca ilaa uu sare uga qaado macnawiyaatuhum niyadooda oo wajabara uu kabo biha khudbadii maa wixii kaana fiihim ku sugnaa oo min annaqsi nuqsaan ah wixii maaragtay hubyari iyo saadyari iyo gaadiidyari iyo wax alla wixii xaggaas ka ahaa ayuu ku kabay niyadda niyadaa kabaysa iyo walkhalali dacfi ahaa taasoo ku saan- ku saabsan min xaysu qilati zaadi sahayda yaraanteeda walmaadati qalabka yaraantiisa qalabka ama lagu dagaalamo ama gaadiidka iyo walmu'anati iyo waxyaabaha kale ee ee saadka una waa isla mid saadka iyo iyo, iyo mu'anta isku mid ah. marka ciidankii wuu dejiyey waana la habeeyey ciidanka waa la habeeyey maalintaas waa la habeeyey sida loo habeeyeyna waxaa weeye ee calanka ugu weyn ay muslimiintu lahayn calanka guud maalintaas sayidina abubakar baa loo dhiibay calanka muhaajiriintana waxaa loo dhiibay zubayr ibnu cawaam calanka ansaarta nimanka la yidhaahdo aws waxaa loo dhiibay usayd ibnu xudayr calanka khasraj waxaa loo dhiibay alxubaab ilmundir ninkii khabiirka caskariga ah qabaa'ilka kale iyo dadkii kalena calamo hoose calamo hoose iyo raayad hoose ayaa loo dhiibay qolo walba meeshay ka dagaalami lahayd ciidankii saas waa loo habeeyey marka iyagu ilaa halkaasay soo gaadheen wa ama aruumaanu haddii aan dhinaca eegna ruumaankii iyo wa xulafaa'ahum kuwa isku bahda ahaayeen isku huwanta ahaayeen falamaa markii samicu ay maqleen bizaxfi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay ciidanka colweynahan ama ciidanka weyn ee soo gurguuranayay uu uu keenay markii ay maqleen akhadahum arucbu argagaxun baa alla ku riday waa tii dee nabigu yihi nusirtu birucbi masiirata shahrin bil meel loo socda ayaa argagax ilaahay igu gargaaray oo nimankii argagax baa alla ku riday falam yajtari'uu ma aysan ku dhiiranin cala ataqadumi inay horu soo socdaan inay horu soo socdaan oo ay muslimiinta ka hor yimaadaan waa ku dhiiran waayeen bal tafaraquu way kala firdheen oo way kala tageen fil bilaadi dhulka ayaa lagu kala firdhay fii daakhili xuduudihim oo weliba xagga iyaga soohdintooda dhulkooda marka waa baqeen nimankii argagax baa alla ku riday fa kaana waxaa ahaaday lidaalika arrintaa ayada ah oo inay muslimiintii meeshay tageen uu rasuulku hogaaminayo ciidanka inta alla eegu keenay ee mitidka ah ee shahaadada wada dalbanaya kutubaha mutawalka eh siirada ku saabsan waxaad arkaysaa inta ruuxee nabiga codsanaysa in shahaado ilaahay uu siiyo marka ciidanka sidaas he wada shahaadadoonka ah yuu wataa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka nimankiina argagax baa alla ku riday fa kaana waxaa aday lidaalika arrintaas oo inay nimankii cabsadaan oon dagaalba uusan dhicin axsana atharin raad iyo saameyntii ugu wanaagsanayd binisbati ilaa sumcati almuslimiina alcas- alcaskariya haddii loo eego magaca iyo sumcada ay muslimiintu heleen ee xagga militari ku saabsan daakhil aljasiirati alcarabiya jasiirad ekeyda carabta gudaheeda iyo wa arjaa'iha daafeheeda annaa'iyati ee fog waxasala waxay gacanta ku dhigeen ay heleen bidaalika arrinta almuslimuuna muslimiintii calaa makaasiba guulo iyo faa'iidooyin siyaasiyatin oo siyaasadeed kabiiratin oo weyn khatiiratin oo halis ah weyn unbaa laga wadaa kuwaasoo lacallahum laga yaabo muslimiintu lam yakuunuu inaysan ahaan lahayn yaxsuluuna calayha guulaha kuwa hela low waqaca hadduu dhici lahaa hunaaka halkaasoo tabuuga hadduu ka dhici lahaa istidaamun hardan oo bayna aljeyshayni ama lagdan ama hardan hardan ama lagdan oo bayna aljeyshayni labada ciidan ciidan dhex mara marka waxaa dhacday oo meeshana inoo sheegi doona inoo sheegayaa mualifku wax alla wixii qabaa'il iyo maamulo yaryara oo carab ah oo xuduudda ahaa oo idil heshiis bay nabiga la soo wada galeen way iskaga soo hoos baxeen ruumaankii way iskaga soo hoos baxeen waxay kusoo biireen maaragtay islaamka ayay kusoo biireen kii aan muslimiinna heshiis buu la galay kii muslimiinna hadde waabuu muslimay jaa waxaa yimid nin la yidhaaha yuxanna ibnu ru'ba nin la yidhaaha saaxibu ayla magaalada iyo gobolka ayla la yidhaha ninkii xukumay yaa u yimid rasuulka fa saalaxa arasuula rasuulka ayuu la heshiiyey masiixiyiin bay ahaayeen wa actaahu ljizyata jizyadiina waa iska bixiyeen kow waa halkaa qola waa taas wa ataahu waxa rasuulka ugu yimid halkaas tabuuk ahlu jarbaa meesha jarba la yidhaha dadkeeda wa ahlu udrux meel udrux la yidhaaho iyana dad degi jiray fa actowhu iyana waxay siiyeen aljizyata jizyadii ayay iska bixiyeen wa kataba wuxuu u qoray lahum iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu u qoray kitaaban qoraal ayuu u qoray fa huwa kitaabkaasi cindahum iyaga haysta wa saalaxahu rasuulku wuxuu la heshiiyey haddana wa saalaxa wuxuu la heshiiyey rasuulku ahla miinaa meel la yidhaahdo miinaa dadkeedana calaa rubci himaarihaa midhaha meeshaa ka soo baxa afar meeloodow meel inay muslimiinta siiyaan ayuu kula heshiiyey wa kataba wuxuu u qoray rasuulku lisaaxibi ayla ayla ninkii xukumay wuxuu u qoray waa iswada mid yacni ayle unba hadda buu kasoo qaabtay sheekhani laakiin kutubaha mutawalkii waxay sheegayaan in qolo walba kitaab qoraalkan oo kale la siiyey bismi illaahi araxmaani araxiim haadihii tantada oo qoraalka ihi amaanatun nabadgelin weeye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka timid wa muxamedin inabiyi ka timid rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama liyuxanna ibnu ru'ba la nabadgelinayo oo la badbaadinayo iyo wa ahli ayla iyo dadka aylaba sufunihim doomahooda badda mara wa sayaaraatihim gaadiidkooda oo filbari walbaxri ah lahum waxay leeyihiin dimmatullaahi maganta ilaahay bay ku jiraan oy leeyihiin wa dimmatu muxamedin innabiy muxamedkii nabiga ahaa nabigeenna weeye sala allahu calayhi wasalam dimmadiisa iyo ammaankiisa ayay ku sugan yihiin iyo waman qofkii kaana ahaaday macahu la jira qof alla qofkii isaga la jira oo min ahli shaami reer shaam ah wa ahli lbaxri dadka badda ah faman qofkii axdatha la yimaado oo minhum kuwan hadda nabadged nabadgelyada la siiyey ah xadathan waxaan la ysku ogeyn oo amar diida ah ama ballanka baxyo ah nin qofkii la yimaada fa innahu qofkaas laa yaxuulu ma badbaadinayo maaluhu maalkiisu duuna nafsihi naftiisa waxba kama badbaadinayo yacni qofkaas waa hadur weeye micnihii qofkii sidaas yeelay oo ballanta ka baxa maalkiisa iyo naftiisa labaduba waa hadur wa innahu maalkiisu dayibun xalaal buu wuxuu u yahay liman akhadahu qofkii qaato oo min annaasi dadka ka mid a ilaan ballantii buu ka baxay ballantii ayuu ka baxay wa annahu shanieh sheekada arrinta kalee jirta laa yaxilu uma bannaana dadkan hadda heshiiska lala galay uma bannaana an yamnacuu maya an yamnacuu inay u diidaan maa yaruduunahu maa yu maa yariduunahu ahey waxay ku aroorayaan maa an yariduunahu waxaa hadda tan ballanka baxa waa qodobkaa hore laakiin qodobada hore waxay ka mid tahay qodobadii hore ee lagu heshiyey bay ka mid tahay ceelashan ay dadka ka ceelashan ay ka cabbaan dadka uma diidi karaan waaye marka biyaha laysuma diido islaamku ma ogola in biyo laysu diido oo dad oon loo dilo taasaa loo sheegaya dad muslimiina oo ooman oo iyaga iyo xoolahooda biyodoonana uma diidi karaan hadday u diidaan ballantii bay ka baxeen wey wa annahu shaane laa yaxilu uma bannaana yuxanna iyo iyo dadkiisa ay yamnacu inay u diidaan maa-an biyo biyahaasoo yariduunahu ay ku arooraan inay dad u diidaan uma bannaana waxaa kaloon u bannaanayn inay u diidaan walaa tariiqan waddo oo yariduunahu ay maraan waddo ay maraanna oo min barin oo baxrin ay dad u diidaanna uma bannaana marka saasaa loogu wada qoray saasaa loogu wada qoray in alle intii heshiiska la gashay nabiga oo dhan qoraaladaas oo kale la siiyey marka waa guushii ugu weyneyd roomaankii waa jabeen oo waa cabsadeen carabtii xuduudda ahoo dhanna dowladda islaamka ayay soo raaceen wa bacaa wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam khaalid ibn alwaliid wuxuu u diray ilaa ukaydir meel la yidhaahdo oo fii dowmat ljandal meesha ah fii arbaca miatin wa cishriina faarisan ciidan xoog badan baa markan la haystaa afar boqol iyo labaatan fardooley ah wa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi lahu khaalid innaka adigu satajiduhu ninka ukaydir la yidhaahdo ukaydir ninka la yidhaahdo waad arki doontaa waad arki doontaa yasiidulbaqar dameer farow ama lo-da baqar dameer farowga la yidhaahdo baqar lo-duureed iska dheh lo-duureed haddii kale waxaa la iska yidhaahdaa dameer farowgay lo iska tidhaahdaa carabta hadday doontee isagoo kaa ugaadhanaya ayaad arki doontaa ninkaasu u diray fa ataahu wuu u yimid fa ataa khaalid baa hu ninkii ukaydirhaa u yimid khaalidin falamaa kaana markuu ahaaday khaalid min xisnihi ninkaas xeradiisii oodnayd ee derbigu ku wareegsanaa ee lamagalaanka ahaa markuu u jiro bimandari alcayni meel isha uun laga arko kharajad waxaa soo baxday baqaratun waxaa soo baxday dameer duur yaa soo baxday dameer farow muiska weeye carabtu baqaray tidhaahdaa ximaaru waxshina waa la yidhaahdaa baqarana waa la yidhahda ama waa fardaha waa waa lo-dan duurjoogta ah hadday doonto taasoo taxuqku ku xoqanaysa biquruuniha geeskeeda baaba alqasri albaabka daarta albaabkeedii ku xoqanaysa hadday rabta waxaa weeyaan waa waa waa goodir iyo biciid iyo waxsaas fa kharaja ukaydir baa soo baxay lisaydiha si uu ugaadho wa kaanad waxay ahayd leylatan habeen bay ahayd muqamaratan oo dayixu uu buuxo afariyo tobnaada fa talaqaahu khaalid khaylad ayaa khaalid ayaa ninkii soo qabtay fii khaylihi fardihiisa khaylid khaalid fa talaqaahu waxaa ka hor yimid khaalidun oo fii khaylihi fardihiisa wata fa akhadahu wuu soo qabtay wa jaa-a bihi ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayuu u keenay fa xaqana damahu dhiiggiisa ayuu badbaadiyey rasuulku wa saalaxahu wuxuu kula heshiiyey calaa alfay baciirin laba kun oo awr wa thamaanimiati ra'sin iyo siddeed boqol oo neef neefka nooc uu yahay lama sheegin geel iyo adhig isku jir weeye malaha wa arbamiati dircin iyo afar boqol oo cambuurbereed hub wa arbacamiati rumxin iyo afar boqol oo waran wa aqara ninkii wuxuu ogolaaday biicitaa'i ljizyati jizyada inuu iska bixiyo fa qaadaahu uu la heshiiyey weeye heshiis buu la galay maca buxay maca yuxanna yuxanna ayuu sidii isagoo yuxanna la jooga ayuu la heshiiyey calaa qadiyati duuma duumat aljundul ayuu kula heshiiyey wa tabuuku ayla wa tayma labadaas mandiqadaas idinkaa mas-uulka ah lagu yidhi intaasoo idin wa ayqanat waxay yaqiinsatay oo maaragtay ay hubaa wax la huba u noqotay wa ayqanad waxay yaqiinsatay oo hubaal agteeda ka noqday alqabaa'ilu qabiilooyinkii allatii qabiilooyinkaasoo kaanad ahayd tacmalu mid u shaqayso lixisaabi ruumaani nimanka ruumaanka ah kuwii u shaqayn jiray waxaa u caddaatay anna ictimaadaha ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay calaa saadaatiha madaxdeedii al aqdamiina ee horreeyey qad faata awaanuhu waqtigiisii inuu dhammaaday waqtigii ay madaxdeedii hore ee ruumaanka ay ku tiirsanaan jiray waqtigaasi inuu soo afjarmay saasay yaa u caddaatay oo yaqiin u noqotay Mu- fanqalaba fanqalabat waxay u wareegtay lisaalixi lmuslimiina xagga muslimiinta ayay usoo leexatay usoo wareegtay wahaakadaa sidaasaa tawasacad waxaa ballaadhatay xuduudu dowlati alislaamiya dowladda islaamka soohodinteedii ayaa ballaadhatay xataa laaqad ilaa ay is- iska taabtaan xuduuda ruumaani nimanka ruumaanka xuduudooda marka wax alla wixii carab ahaa oo dhani xagga islaamka ay soo mareen mubaasharatan si toosa wa shahida cumalaau ruumaan wa shahida waxay xaadireen ooy arkeen oy goobjoog ka ah- ka noqdeen cumalaau ruumaani ruumaanka nimankii u shaqaynayay ee iyaga raacsanaa ee dabadhilfi la dhihi karay waxay arkeen nihaayatahum inay arrintoodii soo afjarantay ilaa xaddin kabiir ilaa wax weyn aan wax weyne aysan u hadhin ee ayay arkeen sidaasaa waxaa la dhihi karaa ee, ghaswatu tabugna waxba kama laalaadin fatxu maka waxba kama laalaadin haddii fatxu maka carabtii gudaha ku jirtay ay maaragtay ogaatay in islaamka loo hogaansamo maahane meel kaloo la aada aysan jirin ghaswatu tabugna waxay keentay ruumaan ama reer rooma hunguriga ay ka qabeen inay madiine ku duulaan inay inay soo afjarantay munaafiqii isku halaynayay maanta muslimiintu waa lasoo qaqabanayaana inay halkaa iyaguna shartoodii xijaaban ay ku noqotay ku baaba'day carabtii xuduudda deganayd ee xoogga badnayd ee nasaarada noqotayna ay islaamka soo raaceen marka saasaa waxay ahayd haba dhib badnaato oo jidka ha lagu sii rafaado laakiin alxamdulilaah dagaalna asxaabta intay galeen waxba ugama dhimanin guushii ugu weynayd oo la heli karana way heleen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam